jubbaland waxay ka mid tahay dowlad goboleedyada dalka waxaana maraakiib ganacsi ay kusoo xirtaan dekada degmada kismaayo taasoo sare u qaadayso ganacsiyada kala duwan ee ka socda deegaanada dowlad goboleedka jubbaland xuutiyiinta dalka yeman ayaa waxay weerar kala duwan ku qaadeen maraakiibta ganacsi ee wadamada reer galbeedka taasoo saameyn dhaqaale ay ku yeelatay wadamo badan oo afrikaan ah oo ay soomaaliya ka mid tahay ganacsiyada dalka soo gelaya ayaa saameyn kala duwan ku yeeshay isbedelada ganacsiga adduunka ku yimid deegaanada jubbaland ayaa ka mid noqotay maamul goboleedyada uu saameeyey isbeddelka ganacsiga adduunka soo food saartay qiimaha loorka burka sokorta saliidda iyo shidaalka ayaa isbeddel weyn ku yimid taas oo ay keentay dagaalada ka jira bariga dhexe guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee rugta ganacsiga iyo warshadaha jubbaland mukhtaar axmed cabdulle oo aan ku marti qaaday barnaamijka ganacsiga idaacadda huwaamo ayaa wuxuu ka warbixiyey saameynta ganacsi uu ku yeeshay dagaalada ka socda bariga dhexe iyo weerarada loo geystay maraakiibta ganacsi waa mahadsantihiin redio waamo in maanta aan waraysi noogu timaadaan waxaa ganacsiga jubbaland si fiican u socdaa si loogu talagalo u socdaa wax dhibaato kama jiraan xoogaa dadweynaha waxaa u malaysaa marmar inay leeyihin waar ganacsiga kor u kacay iyo sicirkia kacay iyo runtii inay la socdaan ala rabaa adduunka waxaa ma aha wax keliga ina haysta ma aha wax adduunka idilka dhacay waaye waa ogtihiin oo badda caseed dagaalaa ka jira waa ka xiran tahay maraakiibta ma mari karto maraakiibta imaanlad waxay waa xiran yihiin maraakiib la-aanaa ka dhacday saa daraaddeed waa ogtihiin sicir walba markay wax la waayo waa kacaa waxyaalaha sicirkan oo la dareemaya waxaa waaye adduunka wixii ka imaanaya cariiri galay runtii keligaa nima waxaan qabno dekada berbera jabuuti meelo badan ay wax tegi karin saa daraaddeed waa la dareemi karaa waxyar in sicir barar iyo wax kacaya waxaasna wax sii socon doona ilah waxaan ka rajaya nabad fiican in la helo laakiin ma aha wax kismaayo ama jubbaland wax ay ku dari karta ama ay qaadi karta ma aha ninka ganacsiga ah wuxuu keeno inay ka baxaan oo u jecel yahay nin lacag inuu ku daro meel iska dhigi karo wixiisa ay ka hallaabi karaanoo muddo haddeelan wixii raashinka uu dhaca laftiisa inuu sii hallaabo nin samayn kara ma aha waxaan rabnaa arrintaas inay keentay arrin dabeecadda maanta jirto iyo wax adduun ka jira waxay keentay waa saa in loola socdaan rabnaa insha allah ma aha wax gaar nagu ah runtii dadka ugu fiican aan ku jirnaa jubbaland markaa fiirsa ganacsigeeda maamulkeeda waxeeda waa isku xiran yihiin waayo waa loo meeriyaa ganacsiga wuxuu keenay iyo dowladooda waa wada is og waay runtii markaan fiirino maanta dowlad kastoo jirto runtii horyaalka inaan u naha aaminsannahay waayo isqaqabsi ma laha ganacsigeeda dowladdeeda ka shaqeeyo maamulka kulli waa isku xiran yihiin dad wada hal meel u socdo waaye og dadkooda waxay la saaraya waxa laga qaadaya maxaan ku darnaa maxaan ka dhaafna wax la og yahay waay